بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجرني كتاب التوحيد وأنه بلوغي سكوشرني عشر كان وعشر كأفراد وحين كشرحينا aayadihii baynu ku dhex jirnay adilatu tawxiid uu shiikhu usoo qaatay laba aayadood baynu ka soo baxnay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun iyo walaqad bacahnaa fi kulli ummatin rasuula aayadda saddexaad oo shiikhu soo qaatay waxa weeye qowluhu tacaalaa waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana aayaddaas ayaynu ku sharaxaynaa casharkan axkaam badan bay leedahay iyo waxa weeye maaragtay adila badan marka aayaddaas ayaynu ku sharaxaynaa casharkan weli waxa weye waxay ka mid tahay adilatu tawxiid oo waxa weeye uu shiikhu sirdiyey allah waxa weeye waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah waqadaa amara waa lagu fasiray oo cabdullaahi bni cabbaas iyo qataata iyo wakayruhumaa waxay yidhaahdeen waqadaa ay amara rabbuka rabbigaa wuxuu amray mujaahid oo ah ardaygii cabdullaahi bni cabbaas waxa uu yidhi qadaa ay wassaa culummada qaar kale sida rabiic bni anas iyo waxay yidhaahdeen qadaa ay awjaba marka intaba waa la yidhaahdaa oo macaanidaasoo dhan waa isku mid weeye marka qadahaanina waa qadihii sharciga ahaa wa qadaa rabbuka allah wuxuu amray weeye eyaa muxamed wa qadaa waa uu amray allah rabbuka rabbiga nebi maxamed baa khitaabka ku dhacayaa markaas haddana waxaa la yidhi anlaa tacbuduu ilaa iyaah ummaddii o dhan baa lala khidaabo jamac waxaa laga dhigay waxa weye ummaddii oo dhan marka waa iltifaat markii hore nebiga in lala khidaabay kabacdi loo wareejiyey waana asluub carabiya oo qur-aanka ku badan idan waqadaa rabbuka culummadu waxay yidhahdeen sida sheekh cutheymein uu tilmaamo waxa uu yidhi waqadaa rabbuka qadahaani qur-aanka mar wuxuu ku soo arooraa isagoo ah qadihii sharciga ahaa ay amara rabbuka marna isagoo kowniya oo waxa weeye sidaa fii suurati waqadaynaa ilaa bani israa'iila waxa weye fii suurati israa iyaduna weeye tanna waa fii suurati israa latufsiduna fi lardi maratayn qadahaasi waa qadaagii kowniga ahaa sharcan ilaahay ma amrin idan kana waa kii sharciga ahaa waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah inaydan caabudin ilaa iyaahu isaga mooye cid kale inaydan caabudin buu allah amray mowdicu shaahidkana aayadda uu shiikhu u daliishaday waa jumlada ah oo tawxiidka khusaysa waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah marka waa xasrigaas ilaahay mooye inaan cid kale la caabudin ayaa layna amray oo laynagu waajibiyey oo waajib inagu ah kabacdi ilaahay waxau yidhi wabilwaalidayni ixsaana ay wa axsinuu bilwaalidayni ixsaana allah wuxuu amray waalidkiina in ixsaan loo sameeyo halkan marka lama sheegin xaqi ilaahay baa la sheegay haddana xaqi waalidkaa la sheegay meelo badanna saasaa loo xiriiriyaa oo aayadda ku xigto fii suurati nisaa waxay noogu imaanaysaa wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayna ixsaana sidoo kale fii suurati albaqara allah markii uu ka qaaday miithaaqda waid akhadnaa miithaaqa baniy israa'iila laa tacbuduuna ila allah wabilwaalidayni ixsaana wfii suurati luqmaan an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir idan marka xaqa ilaahay mar walba waxaa lagu xijiyaa xaqa labada waalid xaqii rasuulka aawe marka culummada qaar ba waxay kaga jawaabeen sida sheekh cutheymiin uu kaga jawaabay raximahullah waxa uu yidhi xaqa ilaahay xaqii rasuulku wuxuu ku guda jiraa xaqa allah waayo wixii ilaahay lagu caabudayo waxaa loo marayaa daacatu rasuul idan marka qofku hadduu ilaahay adeeco oo xaqiisii guto xaqii rasuulkana waa gutay kabacdi markaasaa la yidhi wabilwaalidayni ixsaana ay wa axsinuu bilwaalidayni ixsaana waalidkiina ixsaan u sameeya ixsaanku waa maxay waa iisaalu lkhayri waxa weeye wanaagga in la gaarsiiyo walkafu can shari wax alla wixii dhibayana laga joojiyo ayaa la yidhaahdaa ixsaan wanaagga in loo sameeyo waxa dhibaya oo dhibaatadana laga hayo qowlan waxamalan kulli laga joojiyo ayaa la yidhaahdaa idan wabilwaalidayni ixsaana markaasaa ilaahay waxa uu yidhi taa marka waa cumuum waa in waalidkii ixsaan loo sameeyo waalidkuna waa labada ku dhashay iyo wixii ka sarreeya oo awowgii ayaydii abootadii abkowgii kulli baa soo gelaya macnaha waalidka hooyey aabba ugu horreeya kabacdi wixii iyaga sii dhalayna waa waalidka taas wey macnaha wabilwaalidayna ixsaana kabacdi waxaa la yidhi imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa ow kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowlan kariima xaaladan marka waa xaalad khaasa waalidkii marka hore ixsaan baa loo samaynayaa waa loo ixsaan gelayaa wanaag baa loo samaynayaa laakiin markay gaboobaan oo waayeel noqdaan arrintoodu waa issii beddelaysaa aad bay waajib u sii noqonaysaa leanna marka hore xoog bay lahayn banaankooday marayeen marka allah waxau yidhi imaa yabluganna cindaka alkibara imaa in iyo maa oo la isku qabta weeye oo waxa weeye intii shardiyada ahayd iyo maa oo waxa weye la istixgeliyey intii inta miim maa loo bed miim loo bedel labadii miim la isku shay imaa yabluqanna ay haddii uu midkood waxa weeye hadday gaaraan imaa yabluganna cindaka alkibara agtaada hadday ku gaboobaan imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa midkood hadduu ku gaboobo ow kilaahumaa aba labaduba ku gaboobaan falaa taqul lahumaa uffin ha odhanin uf ha ku odhanin uf waxa weeye waa kelima waxa weye wixii la dhibsanayo loo isticmaalo oo waxa weye markaa la nacayo ama waxa weye wixii wax urayaa tahay ha ku dhihin waxa uraya ayaa la yidhahdaa uf soomaalidu waa halkaasi ka keeneen ilmaha waa iyaga yidhaahdaa waxa xun markay ka celinaya uf uf waa iyaga yidhaahda marka kelimatu uf waxa weeye waa qofku markuu waxau dhibsanayo uu nacayo uu markaa waxa weeye uf ayuu odhanaya ha ku odhanin marka ay macnaha hadday agtaada ku gaboobeen oo ay markaa gabow gaareen catataba oo waxa weeye aad wax walba ka samaynaysid ha dhibsanin aad xumaantii ka dhaqaysid waxyaalihii xumaa ha dhibsanin oo sababtu maxay tahay adigaba markaad yarayd laguma dhibsanaynin markii lagaa dhaqayay wax walba oo lagu koolkoolinayay idan waxa weye hal jazaau lixsaan ila lixsaan wanaagay kuu galeen markaad yarayd adiguna markay gaboobaan u gal oo u samee wa falaa taqulahuma ufin qowl iyo ficil midna ha ku dhibsanin falaa taqulahuma ufin walaa tanharhumaa ha canaananin oo ha guulguulin nahar waxa weeye macnaha inaad qofkii canaanatid ama guulguushid ama caratustid laa lama ogola walaa tanharhumaa maxaa lagaa rabaa waqul lahumaa qowlan kariima waxaad u dhahdaa labadii waalid qowlan erey kariiman wanaagsan oo macaan hooye macaan aabbe macaan wanaag erey ay ku farxaan oo wanaagsan ku dheh waqul lahumaa qowlan kariima wakhfid lahumaa janaaxa adulli min alraxma wakhfid u raarici lahumaa iyaga janaaxa dulli garabka dulliga ee macnuhu waxaa weeye garabkaaga u raarici oo tadallul u samee oo ha iskala weynaanin oo xoog iyo awood ha tusin ee adigu miskiin daciifa iska dhig agtooda u raarici oo warkooda yeel oo hadalka ha ku adkaynin weeye wakhfid wamaa janaaxa dulli min arraxma raxmad xaggeed naxariis u muuji weeye min arraxma wakhfid lahumaa janaaxa dulli min arraxma waqul lahuma waxa weeye wakhfid lahumaa janaaxa dulli min arraxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira waqul waxaa dhahdaa rabbi e yaa rabbi irxamhumaa ilaahow labadeydii waalid u naxariiso kamaa rabbayaanii sagiira siday ii soo barbaariyeen aniga oo saqiira oo tabaryar kaabku waa tashbiih macnaha markaan yaraa siday ii soo dhaqaaleeyeen saasoo kale ilaah ugu naxariiso u ducee weeye markay dhintaan xataa u ducee markay nooyihiinna wanaag u samee waxa weye markay dhintaanna u ducee weeye ha haddaba halkan waxaa la inagu farayaa oo ilaahayna amrayaa kow inaynu ilaahay keligii caabudno oo cibaadada u gaar yeello kabacdi waalidkiina aynu xaqooda ka soo baxno oo aynu wanaag u samayno oo u naxariisanno ayaa layna amraya xaqooduna hooyada iyo aabbuhu waa kala xaq badan yihiin oo xadiidkii abu hurayra min xadiidi abi hurayra wuxuu yidhi oo waxa weye maaragtay bukhaari iyo muslim ba wariyeen jaaa rajulun ila nabiy sala alla alay slam nin baa nabiga u yimid qaala waxa uu ku yidhi man axaqu nnaasi waxa weeye bixusni saxaabati yaa dadka iigu xaq badan qaala ummuka hooyada ninkii wuxuu ku yidhi humma man yaa ku xiga mar labaad buu nebigu wuxuu ku yidhi ummuka hooyada ninkii mar kale wuxuu ku yidhi yaa ku xiga huma man markii saddexaadna nebigu wuxuu ku yidhi ummuka hooyada markii afraad buu ninkii wuxuu ku yidhi yaa ku xiga markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi aabbaha abuuka aabbaha baa ku xiga idan halkaa culamo waxay ka qaateen hooyadu waxay ka xaq badan tahay aabbaha saddex jeer waxayna yidhahdeen culummadu waa uurkii ay ku siday iyo dhibaatadii iyo xanuunkii ay ka soo martay haddana dhalmadii iyo fooshii iyo dhibtii ay ka soo martay haddana nuujintii iyo dhabarka ay ku siday waxaasoo dhan bay uga xaq badatay barbaarintii kale iyo tarbiyaddii kalena waa wadaagaan idan markaa way ka xaq badanta taas waa taa wuxuu kaloo nebigu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam wanaagga u leeya xadiidkii cabdillaahi bni camar bni caas imaam tirmidi wariyeen oo xasana sheekh albaani xasan ka dhigay rida rabbi fi rida alwaalidayn wasakhaduu fi sakhadihima oo kamaa qaala nabiy sal slam allah raalli ahaanshihiisa waxaad ku helaysaa waalidka inaad raalli gelisid baa lagu gaaraa carada ilaahayna waxay ka dhalataa inaad waalidka ka caraysiisid waa khatar wa waan la iska ilaaliya wey khatar wey wuxuu kaloo soo arooray xadiidkii abu hureyre cinda muslim saxiix muslim waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam raqima anfun raqima anfun ay macnaha waxaa halaagsamay oo booroobo inkaari ku dhacday weeye qofka anfiga waa sanka qofku markuu ciidda ku dhaco faqri iyo dhibaato iyo inkaari ku dhacdaa la yidhahdaa rajulun adraka abaweyhi labadiisii waalid soo haleelay axaduhumaa aw kilaahumaa falam yadkhil iljanna ay bibirihimaa baarinimadoodii aan janno ku gelin kaasi waa halaagsan wuxuu kaloo nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo uu ku tiriyey cuquuqu lwaalidayn min akbari alkabaa'ir xadiidkii waxa weeye can abi bakrata radia allahu canhu nufayc ibni xaarith oo bukhaari iyo muslim wariyeen waxa uu yidhi alaa nebigu alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir miyaana idinka warramaynin kabaa'irta kuwa ugu waaweyn ma idinka warramaa qulnaa balaa yaa rasuula allah qaala alshraaku biاllaah wa cuquuqu lwaalidayn allahu akbar alshraaku biاllaah waxaa lagu xijiyey cuquuqu lwaalidayn axaadiid badan baa ku soo aroortay laa yadkhulu ljannata caaqun liwaalideyh waalidkii qof caaq ku ah oo caasi ku ah jannada ilaahay ma gelayo waalidka qofka canaanta qofka ku qayliya qofka waxa weeye dhiba waxa weeye jannada ilaahay ma arkayo waa in waalidka la iska ilaaliyaa laga ducaystaa ducadooda ayaa wanaag oo dhan lagu gaaraa waa in baarinimo loo sameeyaa waa in ducada laga dalbaa waa in wanaag loo sameeyaa kabacdi hadday dhintaanna waa in loo duceeyaa oo nebigu waxa uu tilmaamay qofka isagoo jannadii ku jira qabrigiisa ku jira in derajadiisa kor loo qaadayo wanaag uu helayo markaasuu leeyahay yaa rabbi annaa lii haada xaggee iiga timid markaasaa la odhanayaa waladuka ilmahaagii aad dhashay oo kuu soo duceeyey adduunka ayaa wanaaggan lagugu siiyey allahu akbar xadiidkii kale idaa maata alinsaan inqadaca camalu ilaa min halaath waxaa ka mid ah waladun saalixun yadcuu lah waalidka in loo duceeyo loo baarinimo sameeyo waxa weeye wanaag kasta loo sameeyo iyagoo dhintay loo soo xajiyo wanaag badan loo sameeyo ayaa layna amray birulwaalidayn kutubay culummadu ka qoreen cuquuqulwaalidaynna waxa weye kutub baa laga qoray oo waa laga digay oo kabaa'ir imaamu dahabi alkabaa'ir buu ku tiriyey baab dhan buu u caqdiyey waa in aad iyo aad la ysaga ilaaliya idan markaa aayaddaani mawdicu shaahidkeedu waa jumlada ugu horeeya waxa weeye waqadaa rabuka laa tacbudu ilaa iyaah weeye mawdicu shaahidka oo loo deliishanayo wejhul istidlaalkuna waxa weeye ilaahay wuxuu amray keligii in la caabudo waa tawxiid marka waa tawxiid oo waxay la mid macno tahay waxa weeye wamaa khalaqtu jinna wal insaana illa liyacbuduun oo kale marka ilaahay keligii in la caabudo ayuu amray oo xukumay oo inagu waajibiyey wey kabacdina waa bilwaalideyni ixsaana waalidkiina ixsaan loo sameeyo khaasatan marka ay weynaadaan aad loogu samafalo oo wanaagga loo sameeyaan caaq lagu noqon waalidka hadalka lagu taagtaago canaanta qaylada lagu qayliyo waxa weeye dhaga adayga aan wax laga maqlin kullu cuquuqul waalideyn wey waana arrin khatara ha la iska ilaaliyo aad iyo aad khaasatan hooyooyinka ha la iska ilaaliyo waa kasii xaq badan tahay waa in aad la isaga ilaaliyaa oo waxa weeye xaqooda la guto wa xaqooda lama gudan karo oo lama dhammaystiri karo laakiin waa in wanaag loo sameeyo ilaahayna loo baryo waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira taas ayaa laynooga baahan yahay ikhwaani fillaah ilaahayna in laga cabsado idan marka aayaddan wanaaggaasi ina fartay oo inagu waajibisay waxa weeye marka iyada keligeed cashar gaaraan ka dhigaynaa aayadaha kalena saas oo kale aayaddii dheerayda xuquuqul cashara ayaa ku xigta iyo aayadihii fii suurati ancaam oo saddexda ahaa marka gaar baan u kala sharaxaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin